halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitrban hirarka efemyada geeska africa iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa arbaco bisha abrilna waa labo sannadka laba kun iyo afar iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah maxamed cabdiye ibraahim xasan daanduray
ilaa iyo iminka hay-adaha cad lamayan sheegin ee dilka wadaadkaasi cidda ka dambaysay sidoo kale kooxihii dilkaasi geystayna way ka baxsadeen halka ay dilku ka geysteen
cabduqaadir jiilaani oo ah wariye ka tirsan idaacadda salaam ee magaalada mombasa ee dalkaasi kenya ayuu kaasi ahaa
qodobada kaleed maqli doontaana daandurayo waxaa ka mid a dadweynuhu maqli doonaan ra-iisul wasaaraha britain oo sheegay in la baadho ururka ikhwaanu muslimiinka ee ka jira dalka britain waxaa kaloon idin haynaa xaaladda magaalada qoryooley al-shabaab kadib
waxaad kaloo maqli doontaan beero xashiish lagu beeray oo dowladda soomaaliya ay ku qabatay gobolka shabeellada dhexe qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka
dhulgariir xooggiisu u dhan yahay siddeed dhibic labo ayaa waxa uu ka dhacay xeebta waqooyi ee dalka jili waaxda maraykanka ugu qaabilsan saanka dhulka ayaa waxay sheegtay in dhulgariirkaasi uu ku dhiftay waqooyiga galbeed ee magaalada layidhaahdo iqiiq xalay fiidnimadii mas-uuliyiinta dalkaasi shili ayaa waxa ay sheegeen in mawjado badeed oo ku dhow laba mitir ay si xooglaay u soo garaaceen magaalooyin ku yaalla xeebta ma jiraan wax khasaaraha oo la sheegay ilaa iyo hadda saraakiil maraykan ah ayaa waxay sheegeen in aanay arkin wax muujinaya khatar sunaami ah oo dhaqsi loo fili karayo ee xeebaha gobollada hawaii alaska california oregon ama washington kadib dhulgariirkaasi ku dhuftay jili
dalka ruushka ayaa bangiga dalka maraykanka laga leeyahay ee j b morgan ku eedeeyey inuu xanibay lacag laga xawilayay mid ka mid a safaaradaha ruushka oo loo xawilayay qof ganacsadaha wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa hadalay talaadadii shalay soo saartay isla xidhiidhisay xanibaadan bangiga iyo cunaqabataynta maraykanku uu muuska saaray sababo la xidhiidha qabsashada ruushka ee gobolka kremiya qabsashada kremiya ayaa dalka ruushka laga yidhaahdaa dib ula midowga ruushka cunaqabataynta maraykanka oo bishii hore shaaciyey madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sharcidejiyayaasha maraykanku ansixiyeen talaadadii shalay intaas waxa dheer amaah la siinaya dalka ukraine oo gaadhaysa hal bilyan oo dollar wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay in lacagta la xanibay ay ka horjoogsatay safaaradda ruushka uu ku leeyahay dalka kazakhistan inay bixiso caymis lagaga lahaa shirkad ruusha ilaa iyo hadda bangiga maraykanka ee j b morgan wax jawaab ah arrintan kama bixin qaraxyo dhowra ayaa waxay ka dhaceen meel ku dhow xarun shidaal magaalada maydaguri ee dalkaasi nigeria waxaana ku dhintay qaraxaasi ugu yaraan shan iyo toban rayada iyo lix bom isku soo midaamiyey saraakiisha nigeria ayaa waxa ay sheegeen in askartaas dalkaasi ay qarxiyeen saddex baabuur oo lagu soo raray waxyaabaha qarxa halka baabuurka afraadna uu qarxiyey mid ka mid ahaa dadka isu soo midaamiyey waxaa la xiray mid ka mid a raggii weerarka soo qaaday oo ka badbaaday qaraxyadaasi taliyaha booliiska ee gobolka borno ee dalka nigeria ayaa wuxuu sheegay in weerarku uu ekaa kuwa mintidiinta boko xaram kooxda boko xaram ayaa waxaa lagu eedeynayaa dhimashada kumanaan qof tan iyo sannadkii labada kun iyo sagaalkii
halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal xiisad ayaa aad uga jirta magaalada mombasa ee dalka kenya iyadoo maalintii shalay la dilay sheekh magaaladaasi aad looga yaqaanay oo uu magaciisu yahay sheekh abuubakar shariif kuna magac dheer makaburi dilka sheekhan ayaa yimid kadib markii habeen hore ay qaraxyo ka dhaceen magaalada nairobi oo tiro dadahi ay ku dhinteen haddaba waa sidee xaaladda magaalada mombaaso dilka sheekh makaburi kadib su-aashaas ayaa waxaan weydiiyey cabduqaadir jeylaani abuukar oo ka howlgala idaacadda salaam ee magaalada mombasa
xasan yaro xaaladda iminka way yala degan tahay marka loo eego fiidnimadii caawa sida ay magaaladu ahayd fiidnimadii caawa maxaa dhacay xaalad kacsinaan ayaa ka jirtay magaalada gaar ahaan degmooyin kiguran iyo majengo kadib markii mid ka mid ah wadaadada mayalka adag lagu dilay diraadka magaalada mombasa ee waddankani kenya ma la sheegay sababta keentay dilka ninkan amaba ma loo hayaa ciddii ka dambeysay ee dilka ilaa iyo iminka hay-adaha aad lamayan sheegin dilka wadaadkaasi cidda ka dambeysay sidoo kale kooxihii dilkaasi geystaydo way ka baxsadeen halka ay dilku ka geysteen waan gartay ma aha markii ugu horreysay ee dil noocan oo kale ah uu ka dhaco magaalada mombaaso oo loo geysto sheekhyada magaca kule magaaladaas ma la gartay dadka waxaan geysanaya
waad la socotay sandheere in maalmo ka hor sidan oo kale meel kiniisada ama macbad ay ku caabudaan dadka masiixiyiinta ah lagu weeraray rasaas dhowr qofna halkaasi lagu laayay ilaa iminka lama oga dadka bartilmaameysanaya dadka markaasi haddii ay xal lahayeen christianka iyo muslimiinta dowladduna weliba waxay iyada ku dadaaleysaa sida ay sheegayaan saraakiishooda inay gacan bir kusoo qaban doonaan dadka markaasi loo malaynayo inay dhibaatada ka wadaan gobolka waan gartay dad baa yidhaahda waxaa laga yaabaa dawladdu inay lug ku leedahay gaar ahaan dilka wadaadadan magaca leh
ciidamada iyo iyo iyo waacaha amniga iyo guud ahaan dawladduba way jirtay warar lagu riixaya balse way iska fogeeyeen taasina warbaahinada dalka iyo kuwa caalamkaba ee kusugan ama wakiilada kaga jooga dalka marna ma ay carabaabin in ay dawladda ama saraakiil ka tirsan ciidamada ay ku leeyihiin waan gartay marka maxaa la filayaa in waagu markuu baryo ay dhacaan iminka saxafiyiinta dhan waxay joogaan saldhigga booliska ee degmada bamburi oo ah halka meydka la geeyey daqiiqado ka horna qoyska wadaadka ayaa loo ogolaaday inay meydkooda qaataan waxaa xigi doona sandheer waxay noqon doontaa inay qaataan keliya meydkooda waan gartay ma laga yaabaa in rabshado ay ka dhacaan magaalada waa way dhici way dhici kartaa walow dhalinyaro badan oo aada u jadbaysan islamarkaana ku fikir ahaa wadaadka iminka ee la dilay ay magaalada joogaan sidoo kalena xaafadaha ay ku badan yihiin ay fiidnimada caawa ka jirtay xaalad kacsanaan ah waa loo malayn karaa inay wax dhacaan balse ciidamada ee amniga ayaa meelo weliba jooga kana hortegaya ee dhibaatooyinka markaasi ka dhalan kara howlahani waan gartay marka waxaa jira in qaraxu ka dhacay magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda ay soomaalidu degtee islii haatanna dil baa ka dhacay magaalada mombaasa waxay yidhi muu ka dhexeeyaa labadan dhacdo
lama lama lama dhihi karo sandheere runtii gobolkan ee bariga africa waad la socotaa waddanka soomaaliya dhibaato ayaa isaga jira sidoo kale waxaa dhibaato kale ka jirta wadamada jaarka la-ah kenya dhibaatooyinka badanaa soo noqonaya dilalka ka dhacaya waddankan dhexdiisa looma aaneyn karo xataa inay yihiin kuwo iska warhaya amaba isu shabaha marka waxaad leedahay mid walba waa gaarkiisa siday siday ila tahay waan gartay marka iminka deganaanshaha magaalada mombasa dilalkii ugu dambeeyey kadib yacni dadka ajaanibta ee ku nooli maxay dareemaan xaaladdu waa iska caadi ganacsiga dhaqdhaqaaqa intuba way socdaan marka laga reebo maantay xilli ay wasiirada dalxiiska dalkani kenya ay warbaahinada u sheegtay in boqolkiiba toddoba uu hoos udhac ku yimi dalxiisayaasha dalka ay imanayeen taasoo sabab ay udhigtay khalkhalka iyo iyo amaandarada kaasi waxa uu ahaa cabdiqaadir jeylaani abuukar oo ah saxafi ka howlgala idaacadda salaam ee ku taalla magaalada mombaasa oo habeenkii xalay ahaa iigu warramayey khadka telefoonka ee magaaladaas
maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu sheegay in kooxda al-shabaab aanay weli ka safrin magaalada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose oo toddobaadkii horeeto laga saaray maamulka gobolka ayaa waxa uu sheegay in magaaladu ay wax badan ugu fadhiday ururka ilaa ay haatana ay weeraro ku qaadaan haaruun macruuf ayaa sida xaalka magaaladu uu yahay waxa uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed siidi
xaaladda qoryooley aadeed bay u wanaagsan tahay aadeed bay u degan tahay nimankii kolletaba maxaa ku dhaha nabadiidka ahaa oo argagixisada ahaa way firdhadeen hadee mushkilada taagan maxaan ku idhahdaa niman lasoo qalday wiilal soomaaliyeed iyo ajaanib macnaha oo meelaha ku meereysanaya ayaa jira oo gobolada fogfog sida puntland iyo somaliland iyo n f d e iyo zoonka shanaad iyo niman laga keenay ayagoo waxba kala ogeen oo meelaha juqda inta lagu soo tababaray lagu soo daadiyo mushaani waagadi mashalaay iyo dhulkan buulisha qeylaa iyo maxaan ku idhahdaa gaawiro iyo farxaan asindooyinka dhexdooda kadib de wixii markay jabeen hadda way kala garala yihiino mal meel walba maxaa ku ciidankii ay ka kordhacayaan ama maxaa ku ayagoo cararaya lasoo sheegay qaar webigi baa la tegay barkee meelo aan webi lahayn bay ka imaadeen saan filayno marka qaar oo webiga sii wadan waa la sheegay waa gartay laakiin sidaan ka warqabno weli iska horimaadya way ka dhacayaan qoryoole agagaarkeeda marka see wax u jiraan
harunow waa runtaa marmar isku day way sameeyaan sababtoa qoryooley waa magaalada keliya ku dagaalameen magaalooyinka soomaaliya runtii gobolada haddii laga reebo caasimada soomaaliya ku dagaalameen magaalada keliya banaankii iyo gudahaba nagula dagaalameen oo weli aad iyo aad macnaha laga farmaroojiyey weli xeelado badan aan u isticmaalnay oo maxaa kuwa magaalo magaalada qoryoolena maxaa kuwa iyadoo dhan go'doominay kor ka soo galnay marka saalailigeeda marka ilaa hadda waa loobi la-yihiin wax kaga duwan waa garan la-nahay waa celcelis waay macnaha waa waraabe hilib laga celinaya oo kale waay marka qoryooley istraatiijiyad ay u isticmaali jireen kuwa amiiradoon qabanay ayaa noo sheegay taatigada annaga aan isticmaalnay ayaga weligood kuma fikrin si ay noo sheegeen waxay yidhaahdeen istraatiijiyad macnaha degmada qoryooley waxaa isku xirtaa dhammaan gobolada soomaaliya yidhahdeen haddana magaalada maxaa ku raha keliya oo nimanka ajaaniibta ee nimanka ugu sarsaray argagixisada al-shabaab iyo al-qaacida ay hoy ka dhigteen ay ahayd runtii magaalo qarsoon oo hadee istraatiijiyad macnaha ku fiican waayo dhinaca maxaa qofka dhuumanaayo laamiga weyn oo kismaayo iyo ka imaanayo muqdisho u socda shan iyo toban kilomitr ay ka fog tahay haddana magaalo leexsan oo baadi iyo beerihii isku xirta waayo marka saalel marka badweynta hindiina waxay u jirtaa soddon kilomitr marka saalelig marka waa magaalo xoogo maxaa kura ay ku dhuuman jireen waayo waxaa waxaadna ku ogaataa macnaha qaaraa guryo ka dhistay nimanka hargexisada qaaraa hanti ku yeeshay qaaraa ilmo ku dhalay qaaraa afar afarnaa ku guursaday mara macnaha taasa caddaynaysa marka inay isla heysiiyeen marka saalel marka magaaladaas marka magaalo istraatiiji ay u aheedo ilaa hadda waa iloobi la-yihiin marka taas ayaa keenaysa macnaha inay arbushaad sameeyaan intee bay isu jiraan hadda ciidankiiniya iyaga ayagu hadee waa firdhadeen oo dhalo jabtay iyo bakeeri jabay oo kale waayo hadda aruurisaan ku jirnaa ilaa iyo hadda tuulooyinka maxaan ku irahdaa waxaa laga sheegayaa jidkan isku xira diinsoor iyo qoryooley galbeedka maxaa kula degmada qoryooley iyo koonfurta macnaha dhinacan maadaama anaga aan weli tegin kuntuarey iyo maxaan ku rahday sablaali iyo iyo buulmareer macnaha dhinacaas xoogo maxaan ku raha waxaa laga sheegaya iyagoo firdhada marka saale ciidan hadda is hor fadhiya ma jiro nimankan niman awood oo meel fadhiisan kara ama ciidan ka hor imaan kara ma ahan niman shan iyo lix iyo toddoba u socda waay macnaha macnaha waa jabad jabtay kulleyta n waa la garanayaayo hadee waxay ceyminaysa ma jirto shacabkii baa soo cabaadaya waxaad ii sheegtaa marka waxaad sheegtay inaad kusoo qabateen dad ka tirsan shabaab magaalada qoryooley dowladduna qaarkood way ka hadashay bal noo sii faahfaahay dadkaad soo qabateen iyo noocay yihiin niman amiire ah ayaan kusoo qabanay oo weli qaybta amniyaadka ah kuwa maxaan ku rahdaa ismiidaaminta ku qoran qaar kamid ah oo ismiidaaminta diyaariya kuwa waxaa jira maxaan ku rahdaa nimanka maxaan ku rahdaa ambushka maxaa mas-uul mas-uulka ah waxaa arrintaas oo dhan ka daran waxa weye maxaan ku rahdaa ninkii waxaa lagu soo qabtay hadda ka hor watay ciidankii ama nimankii argagixisada weerari jiray maxaan ku rahdaa xalane oo elboorka maxaan ku rahdaa xarunta amsom macnaha ninkii weeraray oo lug kaga soo go-day laftigiisa halkaas qoryolan kusoo qabanay waxaa kaloo la yaab le maxaan ku idhahdaa ninkii chief security u ahaan jiray ibrahim afghan ayaa qoryolan kusoo qabanay ninkii xiriirkii afghanistan maxaa iyo alqaacida maxaan ku rahay soomaaliya iyo shabaab ninkii isku xiray ah waa garta marka ninkaa horeed sheegtay weerarka garoonka xalane ka qayb qaatay iyo ninkan kale ma iyagaa qirtay mise wax caddaynaad ku hesheen ayagaa qirtay runtii ninka maxaa ku raha lixdiis lixaad lug ka mida ku waayey xalane aniga laftigeyga la sheekaystay wuxuu yidhi lugtaydan xalanaan ku beelay ishaas garaafa iga taaluu yidhi stadiumka maxaa ku raha dagaalkiisa ayaa xoogo dhaawac iga soo gaaray niman heedo maxaan ku rahdaa gargaar iyo wada maxaan ku rahdaa sanadku ii sheegay waktigeeda iyo meesheeda wuxuu yidhi anaa ka dambeeyay ciidanka nimanka maleeshiyaadkaas anaa watuu yidhi oo dadka halkaa ku laayay adigu oberethino badan buu ii sheegay xataa daawooyinka maxaan kura u isticmaalay hadda cirbadaha iyo kaniinigii cirbadii ka dhamaatay wuxuu yidhi xalay ma seexan buu yidhi cirbadihii hadee waa iga dhamaadeen wuxuu yidhi ma seexan kari cirbadihii halii raadiyo marka nin aad iyo aad u dhisan buu ahaa luqado badan buu ku hadlaayay waa nin aad aad loo soo dhisay marka kulley taba maxaan ku rahdaa waa kartay ninka kalena kulley taba maxaan ku rahdaa mar hore wuxuu damca inuu inkiro laakiin ayagaa sheegay raggani waa soomaali miya waa soomaali
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ee cabdulqaadir maxamed sidi oo khadka telefoonka ugu warramayey haarun macruuf oo washington jooga
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna jowhar gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya oo kaashanaya ciidanka dowladda ayaa ku guulaystay inay shalay gubaan beero uu ka bixi jiray maandooriyaha xashiishka oo ay maal gashadeen ganacsato isugu jira soomaaliya iyo ajnabi kaas oo loo iibgeeyo gudaha iyo dibadda soomaaliya beerahaasi ayaa in muddaaba lagu beerayay maandooriyahaas ibraahim xasan daandur ayaa khadka telefoonkai jowhar kula xidhiiray guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe cabdi jiinow calasow oo uu weydiiyey waxaa ka jira arrintaasi
waxaana marka hore daandulay waxaad la socotaad waddankani wuxuu dawlad la-aan ahay dhowr iyo labaatan sano oo qof walba waxay rabta ay sameynaysay masiibooyinka maxaa la yidhaahdaa soomaalidu dhaxashay ayuu kamid yahay in maxaa la yidhaahdaa xashiishadii ay dhaqatay wax loo beertay sida dalag oo kale waxaan in muddo aba arorinayna information aan ku saabsan waxaan idhaahdaa beerahaas dadka maalgeliya goobaha ay ku yaalaan reeraha degan markii aan waxaasoo dhan isu aruurino oo aan hubsanay wuxuu inay sax yihiin tegistooda iyo dadkii aan meesha aan keenayno ayaan kowdii bishaan subaxnimadii hore ayaan waxaan idhahdaa anagoo kaashanayna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed aan ku kalahnay goobihii aan xogtooda aruurinayno oo aan ugu tagnay infact yacni sida naloo sheega beero aada u tiro badan oo oo geligoodba oo ku beeran yahay maxaa geedkan loo yaqaana maandooriyaha loo yaqaana xashiishada beerahaasi bal ii sheeg meeshay ku yaalaan guddoomiye jiinow tuulo la yidhaahdo maan dheere iyo tuulo la yidhahdo daymasame oo bariga maxaa la yidhahda degmada jooga dhaca oo runtii aan aada uga naxnay ahna masiibo iyo nasiib darro aan dhihi karaa dadka inta ay maxaa la yidhahdaa dalagyadii kala duwanaa oo cayn caanka ay ku aad degmadan jowra ay tabca lahaayeen sida bariiskii iyo sisintii ayay beerihii geligood waxaa lagu dhigay maandooriyahan xaashiishada oo yacni aada is leedahay maxaa la yidhahdaa wuxuu aragga kore uga egyahay sisinta marka waxaa markaad ku dhowda waxaan is leedahay waxa kani waa sisin laakiin marka aad tagta ayaad ogaanaysaa inuu maandoori yahay meelihii iyaga ahaa waxaan wada qabadsiida dab annagoo adeegsadayna maxaa la yidhaahdaa shidaal dab ayaan wada qabadsiinay oo aan xaqiiqatan aan hore u hayna informationkooda dadka ka ganacsada maxaa la yidhahdaa mukhaadaraadka iyo meelaha ay ka degan yihiin tuulooyinkaas meeqa beero aa gubteen oo xashiishkaasi lagu beerayay toddoba wax dada ood ku soo qabateen ma jiraa oo ku lug lahaa beeridda xashiishkaas dadda waa kusoo qabanay kuwo kaloo ah aan maga magacahooda haynana waa waa waa naga baxsadayna waa ugu tegi weynay waxaan rajaynaynaa inaan helno beero kale oo ah lamida kuwaas beeraha aada ii sheegteed gubteen ee xashiishka lagu beeri jiray markay soo go-aan ma suuqa jawhar iyo meelahaasaa lagu iibin jiray beeraha aan kuu sheegaya ee toddobada ah waad gara kartaa waa ka baaxad weyn yihiin suuqa yacni jawhar waxaan xogaha aan helayno ka mid ah in ganacsato ajaanib iyo soomaali isugu jirta ay maalgelinayeen maxaa la yidhaahdaa waddanka dibaddiisa loo dhoofinayo maadaama aada ii sheegtay in ay dhici karto inay jiraan beero kaleeto oo xashiishkaasi iyana lagu beero yaad la kaashanaysaan maxaase ku tala jirtaan oo tallaabaha inaad qaadataan ee tan xigta annagu waa sida aan u bilownay gulufkaas dhanka ka ah maandooriyaha sababtoo ah maxaa la annagu waxaan hadda wixii ka horeeya kusii jeednay la dagaalanka al-shabaab iyo ka horeynta waddanka laakiin marka aad isbarbar dhigto dhibaa dhibka shabaab iyo dhibka maandooriyadu dadka u geysanayo haddii aan maandooriyaha iyo dhibaatadiisu badnayn waxaan isleeyahay waa isu dhigmaan marka waxaan go-aansanay bal horta meelihii xortaa ahayd ee ka xogta al-shabaabka inaan cadowgan kale ee hadda aan aragnay inuu maxaan ku korayo gudaha gobolka inaan la dagaalano xalay waxaan wada fadhiday guddiga amniga gobolka shabeellada dhexe ee aan uga hadlaynay isla arrinkan maandooriyaha waxaana la wada go-aansaday in la sameeyo ciidan gaar ah oo ka howlgala maandooriyahan iyo sida loo cirib jiri lahay oo aan u diyaarino miisaaniyad gaar oo ay ku howlgalaan ugu dambaysta beerahaasi xashiishka ka soo go-aya aad ii sheegtay dhalinyarada dayartaa aad may u isticmaalayeen waa waa dilaa waayo aadna maxaan idhaahdaa aan aan u waxyeelay aan dhalinyarada da-yartaa ee yani u afaggeliyay meelo badan maxaan idhaha dhankii waxbarashada waa ka hareen dhankii maxaan idhahdaa noloshooda iyo hagaajinta maxaan idhahdaa naftoodana way ka habsaameen dhulka maandooriyaha lagu tacbaayo wuxuu lumayaa dhammaan macaadinta looga baahan yahay dalaga kale ee waxa kala duwan sida galleyda masigada sisinta wuxuu waxyeelaa biyadda kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe cabdijiinow calasow oo khadka telefoonka ee magaaladaas ugu war oo magaalada jowhare ugu warramayay waryaheenna ibraahim xasan daanduray halkaad kala socotaanna waa v o a washington
ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in baaris lagu sameeyo ururka akhwaanu muslimiinka ee dalkiisa ka jira mr cameron ayaa waxa uu sheegay in la baaro xiriirka ururka uu la leeyahay ururada kaleeto iyo waxa uu u taagan yahay arrintaasi oo dowladda masarna ay soo dhoweysay dhinaca kaleeto waxaa weli dalka masar ka socda banaanbaxyadii ay ardada iyo ciidanka ammaanka ay isaga soo horjeedeen warbixin arrintaasi ka hadlaysa ayaa waxaa qaahiro nooga soo diray wariyaheenna v o a ee dalka masar xuseen saxnuuni ciidamada amniga ee masaarida iyo arday banaanbaxaysay ayaa isaga hor yimid jaamacado dhowr ah oo ku yaala waddankani iska hor imaadyada xooggan oo ay ku dhaawacmeen ardayda masaarida ayaa waxa uu ka dhacay gudaha jaamacadda weyna ee cayni shamsi iyo dhulka ku xeeran wasaaradda gaashaandhigga ee magaaladan qaahira kadib markii ciidamada ay isku dayeen inay xoog ku kala eriyaan dibadbaxayaasha ardayda ayaa gooyey waddooyinka qaar iyagoo adeegsanaya taayaro dab la qabadsiiyey qaar ka mid ah shaaracyada waaweyn ee xaafadda masri gadiida ee magaaladan qaahira ciidamada booliska ee ka hortaga rabshadaha ayaa ardayda u adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasta hawada loo ridayo si ay u kala dareeriyaan dibadbaxyaasha taageersan maxamed mursi madaxweynihii hore ee islaamiga iska horimaadyada ayaa sidoo kale ka dhacay jaamacadaha aliskandariya mansuura iyo ashara waxaana meelaha qaar laga maqlayay dhawaqa rasaasta ardayda taageersan kooxaha islaamiyiinta ee banaanbaxyada dhigaya ayaa ku dhawaaqayay erayo ay kaga soo horjeedaan cabdifataax siisi iyo guud ahaan ciidamada waddankani sidoo kale ardayda ayaa dalbanayay in la soo celiyo madaxweynihii islaamiga ah ee xukunka laga tuuray sanadkii hore dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii ay geeriyoodeen laba arday oo banaanbaxaysay kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga iyo ardayda jaamacadda ashar ee waddankani dhinaca kale dowladda britain ayaa soo jeedisay in baaritaano lagu sameeyo dhaqdhaqaaqa ururka aqwaan muslimiinka uu ku leeyahay gudaha dalkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda britain master david cameron ayaa amar ku bixiyey in baaritaan lagu sameeyo dhaqdhaqaaqyada aqwaan muslimiinka ay ku leeyihiin dalkiisa xilli ay jiraan warar sheegaya in ururka aqwaan muslimiinka qorshaynayo in london ay ka dhigtaan saldhig ay ka abaabulaan koox xagjir ah masar david cameron ayaa yidhi waxa ku saabsan ururka aqwaan muslimiinka waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay inaan si fiican u fahanno waxa uu yahay ururkani sida waxa uu aaminsan yahay cidda uu matalayo fikirkiisa ku aadan arrimaha xagjirnimada iyo xiriirka uu la leeyahay ururada kale iyo weliba maxay yihiin asbaabaha aqwaan muslimiinku ay u joogaan dalkani ingiriiska wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masaarida ayaa soo dhoweysay qaraarka ay qaadatay xukuumadda dalkaasi britain ee sheegaya in baaritaano lagu sameeyo dhaqdhaqaaqyada ururka aqwaan muslimiinka uu ku leeyahay gudaha dalkaasi laakiin bayaan ka soo baxay ururka aqwaan muslimiinka ee waddankani ayaa lagu sheegay sida uu ugu xun yahay go'aanka dowladda ingiriiska warmurtiyeedka ayaa lagu xusay in xukuumadda ingiriiska si weyn ay ugu dheragsan tahay manhajka ururka aqwaan muslimiinka iyo meelaha ay ka joogaan in la noqdo urur xag jir ah oo bartilmaameedsanaya meelaha ay joogaan dadka aan waxba galabsan go'aanka dowladda ingiriiska ay baaritaanadu ku samaynayso ururka aqwaan muslimiinka ayaa imaanaya xili dowladda masar iyo qaar ka mid ah waddamada carabta ay u aqoonsadeen ururka aqwaan muslimiinka inuu yahay urur argagixiso xuseen saxnuuni v o a qaahira
xogeeye arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ka noqday dalka israa'iil oo booqasho ku joogay kuna noqday yurub kadib kulanuu la yeeshay hogaamiyaasha israa'iil dadaal loogu jiro in la badbaadiyo wadahadallada ka socda bariga dhexe wariyaha v o eda scott bob ayaa warbixintan ka soo diray magaalada jerusalem waxaana inoo soo koobaya cabdikaafi yuusuf aadam
wasiirka arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa ka dhoofay israa'iil kadib booqasho gaaban oo qaadatay hal habeen oo uu ku tegey israa'iil isagoo kulan la qaatay laba jeer ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu labada mas-uul ayaan caddaynin waxa ay ka wada hadleen hase yeeshee wasiiradda cadaaladda israa'iil tizibi oo madax u ah kooxda kor kala socota wadaxaajoodka israa'iil ayaa u sheegtay raadiyaha israa'iil inuu iskuday ballaarani uu jiro oo lagu badbaadinayo wadahadallada israa'iil iyo waxay tidhi shaqo adag ayaannu soo qabannay bilihii lasoo dhaafay khaasatan maalmihii iyo saacadihii ugu dambeeyey si aannu u dheerayno wadahadallada iyo inaannu gaarno heshiis waana sidaas midda aannu ku gaari karno hadafka weyn si aannu ugu wada noolaanno nabad john kerry ayaa laba jeer ku soo laabtay israa'iil asbuuc gudihiisa si uu uga ilaaliyo fashilaad ku timaada wadahadallada nabadeed madaxa xarunta siyaasadda iyo cilmi-baarista falastiin khaliil shikaki ayaa sheegay in master netanyahu uu uga baahan yahay falastiiniyiinta tanaasul ku saabsan sii deynta maxaabiista si uu ugu qanciyo mucaaradka xoogga badan ee garabka midig ee xukuumaddiisa ka midka hase yeeshee madaxda falastiiniyiinta ayaan aqbalaynin qaar ka mid ah dalabaadka dowladda israa'iil heshiisyada aas-aasiga ah ee dowladda israa'iil doonaysa inay hirgeliso ayaa ah kuwo aysan aqbali dooninin inta badan reer falastiin mana jiri doonto fursad xal lagu gaaro haddii ay arrintu sideedii ahaato aad baad umahadsan tahay cabdikaafi yuusuf aadam waa warbixintii wariyaha v o d scott bob ka soo diray magaalada jeruusalem haatana dhinacii heesaha waxaad ku soo dhowaataan ambiya waxaa ku luqaynaya cabdulqaadir kaskey
heestaasi ambiyo iyo fanaanka kaskey waxaa u dambeeyeen barnaamijkayga aroornimo inta haddii la idhahdo afarta maanta aynu kulmi doono anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduule iyo cabdikaafi oo nagu weliya stuudiyaha oo idinle sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.